بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا ودين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد آه، كل وحا إنو عاوى أبلن سنين سيادة أركتين محاضرة إيوان كيدا laga yaabo ragga qaarkood inay arkeen dadka qaarkood inaanay arag oo la yidhaahdo markaasi muhimaatun fi lcilm waa arrimo markaasi waxa weeyaan cilmiga iyo ku dul wareegaya muhiimadda uu leeyahay iyo fadligiisa iyo arrimo markaasi ku saabsan muxaadaradani waxa ay hordhac u noqon doontaa in sha allahu tacaala duruus masaajidkeennan masjid sunna ee ka bilaami doontaa muxaadaro duruustaasi oo bixi doonaa habeene kala duwan insha allahu tacaala marka sheekhu muxaadaradu dhammeeyana aynu sharaxi doonno ayaynu ugu talagalnay inay muxaadaradii hordhac u noqoto waxaana sa aynu sheegnay ay ka warramaysaa cilmiga sharciga iyo wixii markaas waxa weeyaan la halmaala ee ku wareegaya falagiisa sheekha ayaa inoo qaadaa dhigi doonaa inoona markaas faahfaahin doona inta aanan sheekha ku wareejin mikrofoonka kolley waxaan yar codsanayaa dhallinyarta qaarkood oo xoogaa kolley hadhadal aan ka yar maqlaayo inay si fiican muxaadaro u dhegaystaan hadalkana ay joojiyaan insha allahu tacaala waayo waxaa la sheegi doonaa waa aayaad qur'aana iyo axaadiistii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahayna subxaanah wa tacaala wuxuuhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy walaa tajharuu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacd an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun dadka iimaanka laga helayow codkiina kor ha uga qaadina markaas waxa weyaan codka rasuulka sala allahu calayh wasalam marka meeshii uu rasuulku uu joogi jiray hadduu isagu ka maqan yahay meesha hadalkiisa lagu hayo ee hadalkiisii la sheegayo hadalkiisa ka sarreeya in la sheego lama ogola bal aayadda ilaahay wuxuu ku khatimeeba waxaa laga yaabaa in camalkiinu uu buro idinkoon dareensanayn hadalka rasuulka kor uga qaadaysa marka dhallinyarta waxaan aad ugu baraarujinayaa in aad u dhegaystaan kelmadaha uu sheekhu inoo odhan doono iyo aayaadkii iyo axaadiista lainoo sheegi doono hadalkana aynu yarayna insha allahu tacala wjazakum allahu khayran salaam ullahi calaykum waraxmatuh wbarakaatu alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaah wabacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal kelmaddan waxay ku wareegi doontaa cilmiga wax ku saabsan iyo qiimihiisa iyo bal sida qofku uu u xasilin karo ama u baran karo iyo wax fadligiisa ka mid a kelmaddan ciwaankeedu waxa weeye muhimaatun fi lcilmi waxyaaba cilmiga ku saabsan oo taalibulcilmiga muhim u ah cilmiga fadligiisa in badan baa ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam ay ka warrameen oo ilaahayna qur-aanka uu kaga warramay rasuulkuna sala allahu calayh wasalam sunnadiisa uu kaga warramay culimmaduna in badan ayaynu ka maqalnay iyagoo cilmiga fadligiisa sheegaya cilmiga ay fadligiisa adilada faraha badani ku soo aroortay ee aayaadka qur-aankaa leh axaadiista nebiga sala allahu calayh wasalama leh aathaartii saxaabada iyo saalixiintii leh ijmaaca ummaddu uu ku guuntan yahay inuu fadli leeyahay cilmigaasi waa cilmigii laga dhaxlay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waa cilmigii laga dhaxlay rasuulka sala allahu calayh wasalam nebigeenna iyo ambiyadii ilaahay uu soo diray calayhim asalaatu wassalaam lagama dhaxlin dirham iyo diinaar doolar iyo dahabna lagama dhaxlin waxaa laga dhaxlay oo ummadda uga tegey dhaxal aada u qiimo badan oo intaaba ka qiimo badan oo waxyaaba dadku ay qiimeeyaan ka qiimo badan ee adduunyadooda ay aadka ugu mashquulaan waxa ay ka tegeen ambiyada ilaahay jalla wacalaa iyo rusushu dhaxal dahab iyo diinaar iyo doolar iyo hanti noocyadeeda kala duwan ka qiimo badan oo qofka raaca ay ku sugan tahay liibaantiisu adduunya iyo aakhiraba aakhirana uu ku liibaanayo adduunkana uu ku liibaanayo abu hurayra radia allahu canh ee maalin waxa uu yimi suuqii wax lagu kala gadanayey wax lagu kala iibsanayey ayuu yimi radia allahu canh markaasuu dadki intuu ka dhex dhawaaqay buuhi ardadow masaajidkii dhaxal baa lagu qaybsanayaayee gaadha masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaxal baa lagu qaybsanayaayee hore u gaadha dadkii suuqa joogay nin walba wuxiis yidhi alla ile maanta halkaa waxaa lagu qaybinaya adduunyo masaajidkii baa loo soo baratamay haddii masaajidkii la yimi saa wax la qaybinayaaba ma jiraan masaajidkii waxaa jooga culimo saxaabadii nebiga ka mida sala allahu calayh wasalam oo qolaba meel fadhido oo kala baranaysa wada raacanaysa isu dhigaya diintii uu nebigu ka tegey sal allahu alayh wasalam dadkii qayb ka mid ah ku noqoto abu hurayra waxay idhahaan abu hureerow masaajigaanu tagno waxba laguma qaybinayo abu hureyra radia allahu tacaala canha wuxuu radia allahu tacaala radia allahu canhu wuxuu yidhi waxaalkaan idiin sheegayay dirham iyo diinaar mu hayne diintaa uu nebi maxamed ka tegey bay ahayd diintaa uu nebigu sala allahu alayh wasalam ka tegey ayay ahayd cilmiga walaalayaal waxaa sharaf ugu filan dee in ilaahay lagu garanayo ilaahay jala wacala inuu ku baraayo oo uu ku barayo oo uu qofkii ku kala garanaayo waxa wanaagsan iyo waxa xun aakhiradiisa waxa uu ku halaagsamaayo iyo aakhiriyo adduunyaba wuxuu ku badbaadaayo cilmibuu ku kala garanaya cilmigu ilaahay waxa uu cidda uu siiyo waxaa la siiyey cilmi naafica ciddu ilaahay siiyo waxaa la siiyey khayr addunya waalaakhira adduunye khayrkeedii iyo aakhiro khayrkeedii baa la siiyey waxa uu qofku ku kala garanayaa baadida iyo hanuunka wuxuu ku kala garanayaa gaalnimada iyo islaamnimada wuxuu ku kala garanayaa wixii naar lagu muto iyo wixii janno lagu murto ayaa lagu kala garanaya waxaa lagu kala garanayaa wixii addoonku beri markuu ilaahay is hortaago uu ku badbaadaayo iyo wixii uu ku khasaaraayo ee camal ah ayaa lagu kala garanaya cilmiga ilaahay jalla wacalaa ciddii uu siiyo cilmi naafica ilaahay kor buu u qaada adduunya aakhiraba ilahi wuxuu uhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat wladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay waxa uu yihi ilaahay waxa uu kor yeelaa ilaahay isagaa wax kor yeela cidduu doono ilaahay isagaa kor u qaado oo sharaf siiya cidduu doonana ilaahay isagaa sharafta iyo magaca iyo maamuuska ka qaada adduunya aakhiraba isagaa boqora ilahay jala wacala qul illaahuma malika اlmulki tu'ti اlmulka man tashaau watanzicu اlmulka miman tashaau watucizu man tashaau watudilu man tashaa biyadika alkhayr marka ilahay waxa uu leeyay yarfac illaahu aladiina aamanuu ilaahay waxa uu kor u qaadayaa maqaamkooda oo uu maamuusayaa adduunye iyo aakhiraba aladiina aamanuu minkum kuwii iimaanka laga hela idinka idinka mid a waxaa kaloo ilaahay kor u qaadayaa waaladiina uutuu lcilma kuwii cilmiga la siiyeyna ilaahay kor buu u qaadayaa darajaatin buu kor u qaadaya ilaahay darajooyin fara badan ayuu ilaahay kuwana kor u qaadaya culimadu waxay dhan aayaddaasi waxaa ilaahay uu ku tilmaa ku caddeeyey in qofku waxa uu ku sharaf yeesho ee ilaahay agtiisa lagu kala mudan yahay inay tahay iimaan iyo camal saalixa iyo cilmi naafica waa iimaan iyo camal saalixa iimaankaa iyo camalkaa saalixana waxa udubdhexaad u ah cilmi naafica cilmi naafica wuxuu u yahay udubdhexaad saa awgeed ayuu nabigeennu ayaa ilaahay jala wacala u yihi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat marka iimaanka qofka muuminkahi qofku wuxuu ku sharaf yeeshaa iimaanka waxaana lagu kala fadli bataa qofba intuu qofka kale ka iimaan badan yahay walihaada ilaahay khalqigiisa ciddii uu fadilay waxaa ugu fadli badan ambiyo ayaa ugu fadli badan iyo rusul waxaa ku soo xiga sida ilaahay uu sheegay ulaaئika aladiina ancama allahu عalayhim min الnabiyiina والصidiiqiina والshuhadaai والصaalixiin xasuna ulaaئika rafiiqan ambiyada waxaa ku soo xiga addoommada intooda kale ee ilaahay sharaftaa uu siiyey iyaguna waa kala mudan yihin ambiyada laftooduna waa kala fadli badan yihin tilka الrusulu fadalnaa bacضahm calىa bacضin buu ilah yihi ilahi wuxu uhi rususha aanu kaaga soo sheekaynay nebi maxamedow ee alla uu soo diray waa kuwa rusushaanu kaaga soo sheekaynay ilaahay wuxuu yidhi fadalnaa bacdahum calaa bacdin iyaga ilaahay waa kala fadilay iyagoo rusul ah oo bani aadamka intiisa kale ka fadilan ayuu haddana ilaahay iyagii kala fadilay iyagii ayuu kala fadilay markaasaa ilahay wuxuu sheegay minhum man kalama allah warafaca bacdahum darajaat wa aataynaa ciisa bna maryama albayinaat wa ayadnaahu biruuxi اlquduus fadaa'ishii ilaahay qaarkood uu siiyey ayaa u tilmaamay waxaa kaloo addoommadu ay ku kala sarreeyaan cilmiga ahlulcilmigu waxay dhn aayaddu waxay tilmaamaysaa cilmiga iyo iimaanku qofka cilmigiisa ilaahay uu kor ugu qaadaya waa inuu iimaan qof muumina waa inuu yahay oo haddii cilmigii uu qof cilmi leeyahay laakiin aanu muuminahayn ama iimaankii aanu haysanin ku intifaaci maayo cilmigiisa intifaaca rasmiga ah bay culimadu leedahay bal waxaa laga yaabaa isagoo cilmi leh haddaanu muumin ahayn oo aanu iimaan lahayn inuu lumo ya ilahay waa ka qur-aanka ka sheekeeyey qaar cilmi ilaahay jala wacalaa uu siiyey oo aan cilmigii iimaan ku darin oo lumay suuradda aynu salaadaha akhrino ragcad walba aynu akhrino faatixada maxaa lagu khatimo ihdina siraada almustaqiim ilaah waxaad nagu hanuunisaa jidka toosnaanta badan ee aan looxleexadka iyo luuqluuqa aan lahayn ilahu jidkaa nagu hanuuni ilahi wuxuu yidhi siraada aladiina ancamta calayhim ilaah waxaad nagu hanuunisaa kuwii aad u nimcaysay ee aad galladahaagii kala duwanaa isugu dartay ilaahayow kuwaa jidkoodiina tus oo nagu hanuuni ragcad kasta qofku wuu akhriya haddii aanu ahayn ma'muum dee laga hor rukuucay oo dee imaamkii rakacad rukuucda ku soo gaadhay ilaahay waxa uu sheegay kuwaa loo nimceeyey waa ambiyo iyo shuhado oo dadkii ilahay dartuu dhintaya iyo saalixiin kuwaa loo nimceeyey ilaahay waxa uu shee waxa uu sheegay jidkoodu inuu laba sifo leeyahay ama laba sifo jamcistay labadii sifo ayaa ilaahay waxa uu sheegay dadkii labadii sifo khilaafay ayuu ilahay wuxuu leeyay ilahu kuwaa naga dud siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala daaliin ilaah waxaad naga dudaa kuwii aad u cadhootay iyo kuwii lumay labadaa ilahu jidkooda naga dud labadaasi waayo waa yuhuud iyo nasaara sida aathaarta ku soo aroortay marka qofkii muslimka muxuu ilaahay weydiisanayaa ilahu jidkii ambiyadaada iyo shuhadadii iyo saalixiintii iyo saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ay mareen ilaahayow na tus ilaah waxaad naga ilaalisaa jidkay yahuudi martay iyo jidkay nasaara martay labadaa kooxood kooxina cilmigii koox cilmi baa la siiyey laakiin cilmigii iimaan kumay darin fama intafacuu bihi kuma intifaacin kooxina waxay isku dartay jahli iyo iimaan darro iimaankiina waa waayeen jaahilnimona alla waa ku caabudeen oo waa nasaaro oo daallin baa ilahay u bixiyey sida awgeed ba markuu ilahay nasaaro sheegay wuxuu yidhi qad dalluu bu ilahay yidhi waa lumeen iyagu way lumeen wa adalluu khalqigiina waa lumiyeen iyagu toodii keliya lamayn lumine khalqiga intii ay lumin karayeenna waa lumiyeen wa dalluu can sawaa'i sabiil buu ilahay yidhi jidkii toosnaana waa ka waa ka habaabeen yahuud maxay cadhada ilaahay ku muteen cilmi baa alla siiyey markaasay iimaankii iyo camalkii cilmigii ku camalfalkiisi ka tegeen marka ilaahay waxa uu leeyahy yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum cilmiga ilaahay waxaa cilmiga waxa uu laga faa'iidaa oo cilmiga fadligiisa ka mid ah in ilaahay qofkii cilmi naafica alla uu siiyo oo ilaahay kitaabkiisii iyo sunnadii rasuulka loo furo in ilaahay koruu u qaado ee iimaanno ku darsada marka culimadu waxay dhahaan bil iimaanka oo qofka qofka lagu kor yeelo iyo camalka saalixa ah ee addoommadu ku kala sarreeyaan waxa asal u ah udub dhexaad waxa u ah aanay la'aantii waxba anfacaynin labadaasi cilmiga ilahay markuu sheegaya culimmada inuu kor u qaado ilaahay waxa uu yidhi waaladiina uutuu lcilma darajaat kuwii cilmiga la siiyena ilaahay derajooyin buu kor u qaada derajuu ilaahay kor u qaada ilaahay ma odhan derajooyin buu ilahay yidhi kala sarsareeya fadliga cilmigu leeyahay ayay tilmaamaysaa sidaa awgeed caalimkii caanka ahaa ee la odhan jiray baji waa axadu culamaai almalikiya culamadii islaamka soo martay ee waaweyneed buu ka mid ahaa sulaymaan albaaji waxa uu waxa uu labadiisii inan markuu la dardaarmayey ku yidhi markuu wax badan oo khayr adduunya iyo khayr aakhiraba usoo sheegay waxaan idiin sheegayaa wax intaasoo dhan idin raf idiin jamciya hal khaslo oo intaasoo dhan idiin jamcisa ayaan idiin sheegaya halkaa khaslo waxa weeyaan waa inaad cilmiga ku dadaashaan khayrkaasoo dhan cilmigaa idin jamcine isaga ayaydun ku no ku no kaga mudnaanaysaan kayrkii cilmigaa ayaydun ku noqonaysaan kuwo khayrkaasoo dhan xasiliya oo ilaahay raalli ahaanshiisii gaadha oo khalqiga anfaca oo allah ka baqa oo ilaahay jala wacalaa wixii uu yaboohay ee janno iyo wanaaga kuwo gaadho ah ku noqonaysa adduunyo sacaadadeeda iyo aakhiro sacaadadeeda iyo baraaraheedaba cilmigaasa ku xasilinaysa kayrkiina waa kaga sarraynaysa cilmigu walaalayaal fadligiisa waxaa ka mid a dee in nabiga calayh isalaatu wasalaam agtiisa lagu sheegay nin caabida oo cibaado badan iyo nin caalima agtiisa lagu sheegay nebiga calayh isalaatu wasalaam markaasaa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadlii calaa adnaakum nebigu wuxuu yihi ninka cibaadada samaynaya ee aan cilmiga lahayn ee cibaadadiisu aanay cilmi ku dhisnayn oo sideena cibaadadiisu cilmi ugu dhisnayn isaguna cilmigii aqoonuma laha cid culimo aqoonu lena kuma xidhna ee cibaadadiisu tooxsi bay ku dhisantah nebigu wuxuu uhi kaa iyo iyo ka caalimka ee cibaadadiisu cilmi ku dhisan tahay ee wixii uu qabanayo cilmiga u u eegaya ee cilmiga ku sarjaraya waxay isu jiraan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam oo u kala fadli badan yihin sidaan anigu uga fadli badanay kiina idinka idinku hooseeya fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadli cala adna rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay in qofka daalibulcilmiga ah ee raba inuu barto kitaabkii ilaahay qur'aankii oo shay la barto shayga ugu fadli badanah sunnadii iyo qur-aankii iyo tafsiirkiisa iyo cilmiga ku duugan xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo fiqigiisa qofka doonaya inuu barto ee u safraya ee u soconaya rasuulku sal allahu alay slam wuxuu sheegay inuu ka dheefayo inuu ku janno tago oo uu janno ku helo saxiixu muslim waxaa ku sugan inuu nebigu yihi man salaka ariiqan yaltamisu bihi cilman sahala allahu lahu bihi ariiqan ila ljana qofka wado mare buu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo hadafkiisa iyo qasdigiisu iyo cilmi inuu doonaayo ilaahay waxa uu u fudaydiyaa cilmiga doonidiisa waxaa loogu fudaydiyaa waddo uu jannada u mara buuhi nebigu calayhi isalaatu wasalam soomaalida waxay tidhaahdaa raad haye raaq haye ama ruux haye siduu waddada daalibulcilmigaasi waddadaa u hayo ee cilmiguu u toosinayo ee uu cilmigii ugu camal falayo ee uu cilmigii u baranayo ee uu cilmigii u nashrinayo ayuu cilmigii wuxuu ku hanuuninaya ilaahay rallaanshihiisa iyo jannadii wuxuu ku gaadhi laha walaalayaal qofku marka uu dhinto qofku marka uu dhinto saxaa'ifu camalihi waa la laabaya waxaanu ogaanayaa markuu dhinto in waxa uu ugu baahi badan yahay ay tahay maanta cid camal saalixa oo dee ilaahay agtiisa camal wanaagsan uu ilahay agtiisa geysan lahaa laakiin meeluu ka soo noqdo ma joogto ma joogo qofkii ilaahay cilmi naafica uu siiyey ee cilmigii nashriyey ee dadka baray ee wakhtigiisa ku bixiyey kaasi camalkiisaa ilaahay ka goyn maayo isagoo dhintay waa ka nebigunu sheegay sal allahu alيh wasalam sidaa صaxiixa ku taala nebigu waa ka sheegay idaa maata bnu aadama inqaطca camaluhu ila min alaaث qof markuu dhinto in camalkiisa dhammaantii u istaago saddex shay mooyaane buu nabig alayh الsalaatu wasalaam saddexdaa shay waxaa ka mid a aw cilmi yuntafacu bih cilmi lagu intifaacu dad baray culimada waxay dhaheen qofkii cilmi lagu intifaaca dad baray cilmigaasi kama go-ayo sidaa nusuusta ku soo aroortay inta cilmigaa la baranayo eeee la kala qaadanayo ee ardaydiisii ay cid kale sii barayso ee kuwii uu waxbaray iyo kuway wax sii bareen iyaguna ay sii nashirinayaan isagoo qabrigiisa ku jira ayaa ajarkiisii u soconaya oo taasi ka goy mayso bal maxaad umalanaysaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam diintiisii uu nashriyey ee uu saxaabadiisii baray ay iyaguna sii bareen dadkii ee ilaa yowmina haadaa la kala dhiganayo qabrigiisay ugu tegaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo saxaa'ifu camalihi baa loogu daraya rasuulka sala allah alayh wasalam wahaakada culimada waxay dhaheen qofka dadka bara cilmi sharciga ku xaaraan ah ama wax dhib ah oo shareecadu diiday qofka dadka bara oo culumta noocooda la xarimay qofka dadka baraana inta la kala baranaynaba isna dembigii waa loo qoraya cilmigu waa shayga ugu qiimaha badan ilaahay agtiisa ee khalqigu ku kala mudan yihiin cid kastoo ilaahay uu fadilayna sida aynu sheegnay ilaahay wuxuu isugu daray ama waxa uu ilaahay ku fadilay camal saalixa iyo iimaan ayay ku muteen in la fadilo labadaana waxaa asal u ah cilmi naafica si awgeed baa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa inuu ilaahay weydiisan jiray cilmi naafica ilaahayna ka magangeli jiray cilmi aan naafic ahayn cilmigaasi walaalayaal sida aynu sheegnay waa cilmigii rasuulka laga dhaxlay sal allah alay wasalam waayo culumta adduunka la barto dee qofku masaalixdiisa adduunku ku ayuu ku maamulaa laakiin cilmiga sharciga ah qofku wuxuu ku maamulaa aakhiradiisa iyo cibaadadiisa iyo camalkiisa saalixa ayay ayaa uu u yahay asal cilmigaasi wuxuu u qaybsamaa wax fardu cayna iyo wax fardu kifaaya ah wuxuu u qaybsamaa cilmiga rasuulkeenu uu ka tegey sal allahu alayh wasalam laba qaybood marka loo eego xagga xukunkiisa wax fardu cayna oo qof walba laga rabo inuu barto iyo wax fardu kifaayo ah oo dadka qaarna laga raba inay bartaan oo dadka qaarkood hadday bartaan waajibnimadii ummadda inta kale ay ka dhacayso ama haddaan si kale ilaha dadkao dhan waajibku ah inay bartaan laakiin haddii kooxi barato intii kale dembigii uu ka dhacayo si awgeed baa xadiiska culimmadu ay sheegeen inuu duruq fara badan leeyahay ay culimmadu sheegeen inuu duruqdiisaasi ay isxoojinayso waxaa ku soo aroortay nebigu inu yihi alabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmigu iyo iyo doonidiisu cilmiga in la barto oo la doono oo la raadsho waa fariidatun waa waajib saaran calaa kulli muslimin qof kastoo muslima rag iyo dumarku doonaba ha noqde riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay dalabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslimin wa muslima laakiin wa muslimatin culimadu waxay sheegeen ziyaadadaas inay inay munkaro tahay inaynay saxiix ahayn xadiiskaasi duruq badan buu leeyahay ahlulcilmiga qaarkoodna waa isku quweeyeen xadiiskaa culimmadu markay fasirayeen iyagoo ku bayaaminaya aayadda qur-aanka ilahi uu yihi falowlaa nafara min kuli firqatin طaa'ifatu minhum liyatafaqahuu fi اddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacalahum yaxdaruun culimadu waxay sheegeen cilmigu inuu xagga xukunka u qaybsamo fardu kifaaye iyo fardu cayn fardu cayn waa maxay cilmi qof walba laga rabo qofka waayeelkaa laga rabaa ka yare dhalinyartaabaa laga rabaa dumarkaa laga rabaa raggaa laga rabaa oo waa maxay cibaadaadku labay u qaybsamaan cibaadaad fardu cayn oo qof walba gaarkiisa looga rabo iyo cibaadaad fardu kifaaye ah cibaadaadkaa fardu caynkaa maxaa ka mid a waxaa ka mida salaada waxaa ka mida soonka waxaa ka mida weysada waxaa ka mida dahaarada qaybo ka mid a cibaadaadkaa fardu caynka ahi cilmiga inuu qofku cilmi u yeesho weyaan cilmiga la'aanteed aanay cibaadaadkaa fardu caynka ahi ansaxaynin barashada qofku uu baranayo waa fardu cayn fardu kifaaye maa aan ku celiyo cibaadaadka fardu caynka ah qofku inuu ilaashado ay tahay qof walbana iskii looga rabo islaamnimadu waxay ku ansaxdo iyo waxay ku burto inaad barato waxaa qofka islaamnimada ka burin kara oo weysada waxaynu naqaanaa inay burto salaadana waxaynu naqaanaa in waxyaaba buriyaa jiraan kadaalikaba waxaa jira waxyaaba islaamnimada qofka ka buriya qofka muslimkaa uu islaamnimada kaga baxayo waa inuu barto si aanu ugu dhicin islaamnimadiisu u ilaaliyo tusaale haddaan sheego waxyaabahaasi anwaac badan bay leeyihiin islaamnimada buriya wax hadalay leeyihiin wax ficilay leeyihiin waxyaaba lagu hadlo islaamnimada buriyaa jira waxyaaba la sameeyo islaamnimada buriyaa jira waxyaaba la caqiideeyo oo qofku uu biliif garaynayo oo wax halkan laabtiisa ku haysto hadduu ictiqaado uu islaamnimadii ka baxayaa jira walow yaanu ku hadlinba walow yaanu samayninba mujarad uu aamino uu ku gaaloobay waxaa ka mid a waxyaabaha islaamnimada lagaga baxo qofka islaamnimada ka buriya dee inuu ilaahay caayo ama nbi ambiyadii caayo ama nebigeenna uu caayo calayhi isalaatu wasalaam waana waana min almacluumi biddiini bidaruura marka qofku islaamnimadiisu waxa ay ku ansaxayso iyo waxay ku burayso inuu kala barto weysadii salaadii waajibka ahayd weysada loo weysaysanaya maxay ku ansaxdaa maxay ku buraysaa inuu barto weysada maxaa faral ah furuudulwuduu waa imisa weysadu sidee qaabkee loo weysaystaa maxay u baahan tahay si ay kaaga ansaxdo weysada maxaa buriye maxaanse burin soonku hadduu kugu waajibo soonka maxaa buriye maxaanse burin salaada maxaa buriye maxaanse burin salaaddii waajibka ahayd inuu qofku cibaadaadkaa waajib farducaynkaa furuudulacyaankaa inuu barto waxay ku ansaxda iyo waxay ku ku ku burto iyo sifaadkeeda inuu bartaa farducayn weeye qof walba gaarkiisa looga rabaa qofka ka tagana wuu ku dambaabayaa sida culimadu sheegeen marka cilmigii wax farducayna ka mid a qofkii markaa imaa inuu isagu barto wa imaa inuu cid ubar inuu cid barto u tago oo culimadii ka qaato diinta taqaanay walaada culimadu waxa dhahen ninku raggaahi gabadhiisa haddii aanu uma diidi karo inay cilmigaa farducaynkaa soo barato uma diidi karo xilaqulcilmi ha tegino cilmigii farducaynkaa ha soo baran hadduu ku idhaahdo waa macsiyo lagu addeeci maayo bu culimadu idhahde allahuma ilaa inuu isagu dee garanayo iyada barayo mooyaane cilmiga waxaa ka mid a wax fardu kifaaye ah fardu kifaayahaasi ummadoo dhan baa laga rabaa laakiin in haddii qaybi barato inta kale waajibka wuu ka dhacaya oo waa la yska qaadaa kaas cilmigaasi waa lahadlayaal barashadiisu waxay u baahan tahay dariiqo ayay leedahay loo barto oo waa maxay waxa weeyaan inaad cilmigii culimo ka qaadato ciddii ilaahay jalla wacalaa culimo uu ka dhigay inaad cilmigii ka barto ka barato waana siduu cilmigu inagu soo gaadhay ee diinteenni inagu soo gaadhay rasuulkeena sal allahu alيh wasalam sunadiisii iyo xaqii ilaahay uu la soo diray uu nagu soo gaadhay waa la kala qaadanayey jiilba jiilbuu ka qaadanayey mushaafahatan baa loo kala qaadanayey mushaafahatan ayaa loo kala qaadanayey oo dee waa la ysu dhigayayo waa la kala yeedhsanayayo waa la kala qoranay arday iyo iyo macallin baa la ahaa rasuulkeena sala allahu calayh wasalam cidduu ilaahay ilmo bani aadam ilaahay ciddii cilmi uu siiyey isagaa ugu ugu sharaf badan wa maca daalika waxa uu taa ku darsaday inuu yahay khayru khalqi illaahi caza wajal soo saa ma khalqigi ilahi waa abuuray nebi maxamed isagaa ugu fadli badan waa sayidu waladi aadam ya sayidu waladi aadam ilmo nebi aadam nebi maxamed isagaa ugu fadli badan nebi maxamed malaa'igta ma ka fadli badan yahay ama ambiyada iyo malaa'igta keebaa fadli badan waa mas'alo culimmadu ay tilmaameen ahlulcilmi badani waxay ka ku tegeen xataa inuu nebi maxamed malaa'igta ka fadli badan yahay laakiin waa masalo war ku sugan yahay yani khilaaf ku sugan yahay nebigaas fadliga intaa leeg ilaahay uu siiyey cilmiga habeen laguma shubin ee cilmiga waxa uu u lahaa macallin isagoo khayru khalqillaahi ah macallin buu cilmiga u lahaa oo macallinkiisu yuu ahaa nacam nebi maxamed macallinkiisu yuu ahaa malaku jibriil sa cilmigiina sidaynu sheegi doonno isagoo qayba ah ayaa marba qayb la baray nebiga calayhi isalaatu wasalaam hal mar looma dhiibin marka dariiqa saxdaa iyo iyo tallaabada koowaad ee qofka cilmi dalbaya uu qaadaya waxa weeye cilmiga waa inuu culimo u yeesho bacdu lmuxadisiin ayaa waxay ka hadleen nin raggii cilmiga dhex galay ka mid a markaasaa waxay yidhaahdeen hebel cilmi ha ka qaadanina maxaa dhacay baa leeyihi laa yucrafu lahu shuyuukh bay idhahdeen ciduu wax ka wariyeyba la garan maayo isagoo cilmi sheegayuunbaa la arkay ciduu wax ka qaatayba la garan maaye waxaa laga yaaba wuxuu sheegayaaba inuu bawsi yahay baladawkaadiya marka cilmiga tallaabada koobaad ee qofka cilmigaa doonaya uu qaadaya wax weeye waa inuu cilmiga cid culimo ah ka qaato oo uu arday u noqdo arday u noqdo ciddaa cilmiga laga qaadanayo culimada waxay dhahan waa inay laba shay jamciso inagii hore usoo sheegnay waa inay iimaan iyo camal saalixa cilmi naafica waa inuu inu inuu jamciyo iimaan iyo cilmi naafica oo cilmigii gaal cilmigii cilmiga diin diin diiniga ah ee dhaxalkii ambiyadu ay ka tagtay qof gaala lagama qaato qof gaala lagama qaato marka waa inaad culimada waxay culimmadu idhaahdeen qofba qofku kuu ka alla kacabsi badan yahay ee cilmigiisu ka nafci badan yahay waa in aad cilmigii ka qaadato laba shardi uunbaa laga maarmaana cilmiga caalimkaasi waa inuu yahay qof aad aad cilmiga ka qaadanaysa waa inuu yahay qof cilmigii loo qiray oo la og yahay inuu ahlulcilmiga ka mid yahay oo culimadii dalkiisu u qirtay asaaliibta kala duduwan ee cilmiga loo qofka loogu qiro wa fii nafsi lwaqti waa inuu yahay qof sunno lagu yaqaano waa inuu yahay mid cilmigiisaasi uu yahay cilmi toosan culimaduma culimadaana kala sheegta waa inaanu noqon nin bidca lagu yaqaano oo bidac faafinaya oo wax sunnadii rasuulka sala allahu calayh wasalam khilaafsan faafinaya waa inaanu noqon qofka cilmigaa laga qaadanaya cilmigaasi walaalayaal shayga labaad ee uu qofku u dhugmo yeelanayo marka uu raadinayo waxa weeyaan marka aad hesho cilmigii macallin aad ka dhigato waa inaad cilmigii u dhigato si tadaruja cilmigu waa darajaad ahlulcilmiguna waa darajaad waa inaanaad isodhan cilmiga hal mar liq waad ku mergen haddaad saa istira bal waxaa laga yaabaa n inaad ku dhimato ya waxay ahlulcilmiga qaarkood waxay dhaheen acaamu lkibaari sumu sikaar bayay culimada qaarkood yidhahen dadka waaweyni waxay cunaan caruurta waa suntooda bay dhan waatay ku dhiman lahaayeen marka qofka cilmiga dalbaya markuu cilmiga bilaabo wuxuu ka dhigan yahay ilmo yaroo raad qaadaya ama ilmo caruuroo hadda dhashay buu ka dhigan yahay haddaad waslad hilibo weyn intaad keento aad tiraa liqliq sidii qofka weyn sa hore u dhiman maayo ha hore u dhimanaya waad dilaysaa marka acaamu lkibaari sumu sigaari waa sidaa macnaheedu cilmigaasi tadaruj buu u baahan yahay bal hadda u fiirso ilahay wuxuu qur-aanka ku wariye wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu clى الnaasi عlى mukfin wanazlnaahu tanziila ilah wuxu nebi maxamed waxaan kugu soo dejinay qur'aan qur'aankii waanu qeyb qaybinay buu ilah yihi qur'aana faraqnaahu litaqra'ahu si aad u akrido oo inta hore kuugu suganto oo aad inta hore ugu camal fasho oo macnaheedii uu u caddaado ayaanu kuugu qeybqaybinay buu ilah yihi waa laguu qeybqaybiyey marba qeyb baa laguu dhiibi litaqra'ahu calى الnaasi calى mukfin si aad dadka in yar in yar ugu sheegto oo u gaadhsiiso adiguna kolba qaybtii laguu soo dej- lagugu soo dejiye aad u xifdido litaqra'u cala annaasi calaa mukti ilah wuxu uhi wanazalnaahu qur-aankii waan soo dejinay ya ila qur-aanku waa aslu lcilmi naafic cilumta cilmiga naafica isagaa udub dhexaad u ah ilahi wuxuu ihi waanu soo dejinnay wanazalnaahu tanziilan isagoo qeyb qeybsan baanu soo dejinnay bu ilah ilahi wuxuu ihi waxay yidhaahdeen waqaaluu lowlaa unzila alay lowlaa nuzila hada lqur'aanu waqaaluu lowlaa unzila calayhi jumlatan waaxida lowlaa unzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida ilahi wuxuu ihi kadalika ilahi wuxuu ihi gaaladii waxay yidhahdeen qur'aankan marbay qaybi soo degayso ma hal mar lagu soo dejiya ninkan ya ilahi wuxuu ihi saasaanu garanay oo s- waxa weeyaan lagugu soo dejiyo qur-aanka isagoo qayb qaybsan si uu kuugu sugno si fu-aadkaaga uu ugu sugnaado ayaanu kuugu soo dejinay isagoo qayb qaybsan baa lihi si awgeed cilmigu tadaruj buu u baahan yahay tadarujkaasi waa inaad ka bilowdo waxa aad tadarujkaasi u daba fadhiisanaysaa cidda aad wax ka baranayso culimmadeennii hore wax baran jirtay waxaa waxaa laga sheegay nin ka mid a inuu yidhi haddii aad saluugto safxadda sheekhu uu ku yidhi maanta tan dhigo ha odhanin anigu tan maan tani iima cuntantee tu kale ii dayda sheekh lanna aduu ma garanaysid waxa kuu cuntama saa ogeed ba culimadu waxay tadarujku daalibulcilmigu waa inuu u daba fadhiisto she- sheekhiisa oo kutubtu marba u cayimo waa inuu ka qaato taas waa mid waa kuwa ahlucilmiga qaarkood yidhi haddaad dhowr shay isla hesho hadalkaa u furso dhowr shay haddaad isla hesho haddaad isla hesho shaykhun fataax macallin cilmigu u baxay oo cilmiga hantiyey iyo kutubun sixaax kutub aa waxa weeyaan lagu kalsoon yahay cilmiga ku yaalla iyo mudaawamatun wa ilxaax ya iyo inaad cilmigii barashadiisa wakhtigaagoo dhan siiso allana barido inuu ilaahay kuu furo waa tii saddexaad ta afraadna ay aad ku darsato in ilaahay uu ku siiyo dakaaun waqaad maskax furan waa mafaatiixulcilmi yacluu ilaahay afartaas saa awgeed culimadu waxay dhaheen qofka daalibulcilmiga ahi waa inuu cilmiga ka bilaabo fan kastaoo funuunta cilmiga ka mid a waa inuu ka bilaabo halka uga hoosaysa dabadeedna kor uu u socdo funuunta cilmiguna way kala horeeyaan oo cilmiga farducaynka kugu ah inaad barato wuxuu ku ansaxo iyo wixii aanu ku ansixin iyo wixii waajib kaaga dhacayo iyo wixii unu kaaga dhacaynin inaad kala barataa ka horaysa cilmiga fardukifaayaha barashadiisa qur-aanka inaad barato ayaa ka horaysa funuunta kale culimadu waxay dhahdeen, funuunta cilmiga ee kala duduwan qur-aankaa loogu horraysiiya qur-aankiina maxaa loogu horraysiinaya wixii salaadaadu ku xidhan tahay oo maxay ah dee faatixadii faatixada ragcad kasta waa laga rabaa sooma marka waa inaad barato oo dhawaqeeda s- iyo iyo akhrinteeda aad sugto qur-aanka cilmiga ka bilow qur-aankii marka aad barato waxa weeyaan waxa aad barataa qur-aanka macnihiisi iyo tafsiirkiisii waxaad barataa xadiiskii rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaad kala barataa wixii mansuukha iyo waxaan mansuukh ahayn waxaad kala barataa fiqi waxaad barataa fiqigii labadooda laga dheegay dhammaanna kutubba ahlulcilmigu ka qoreen kutubtaasi waa inaad siday u kala horeeyaan u qaadato culimadu waxay idhahdeen haddaad cilmiga halka sare laacdo cilmiga xasilin maysid wakhtigaaguna wuu kaa baxaya wakhtigaaguna wuu kaa dhammaanaya cilmina xasilin maysid ahlulcilmiguna raximahumullah waxa ay runtii ku dadaaleen inay fan kasta iyo qayb kastoo cilmiga ka mid a ama fiqi ha noqoto ama xadiis ha noqoto ama tafsiirka ha noqoto in uu ay dejiyeen kutubtii uu qofka bilowga u baahnaa kuwuu ku xigsiin lahaa ee kutubtii dhaxa ahayd kuwa markuu dhammeeyo kuwa uu waxa weeyaan usii usii gudbayo cilmigu walaalayaal si kale marka loo eego wuxuu u qaybsamaa wasaa'il iyo maqasid wasaa'il waa waxyaabo cilmi waa cilmi cilmi kale lagu gaadhayo maqaasiduna waa cilmigii loo socday haddaan haddaan suurad dhow ku suureeyo haddaad doonto magaalo inaad ka tagto magaalo kala tagto waxaa laga maarmaan noqonaysa inaad taqaano magaalada aad ku socoto meesha loo maro soo ma waddada aad maanta u marayso haddaad istiraha boorama tag ama aad istiraha muqdisho tag ama aad istiraha addiis tag waxaa ka mid a inaad gaadho waxyaabaha kaaga xidhan meeshii aad doonaysay dee inaad waddada loo marayo taqaano haddaad tiraha addiis baan qabanayaa bari u kacda ka war didna weligaaba addiis xaggaa ka raadiso yaa saw dhib maaha haddaad tiraa burcaan qabanayaayo deedna wadadaa boorama tagta galbeedka u baxda aad dabada u qabato oo markaad borama gaadhaa tiraa waa ree borama burcmeeday dee waa digii ka yimin bay ku odhan waxaan uga socdaa waddadu maqsad maaha waa wasiilo waddadaad maraysa meel heblaayadaada ku socoto aad u maraysa waa wasiilo magaaladaad u socotaana waa maqsadka cilmigu wuxuu u qaybsamaa labadaa qaybood waxaa jira cilmi cilmi kala wasiilo u ah iyo cilmi isagu udubdhaxaad ah cilmiga udubdhaxaadka ah aan kuu sheego cilmiga ilmi cilmiga maqsadka ah ee halka la rabo inaad gaadho ah waa qur'aanka iyo tafsiirkiisa xadiiska nebiga sala allahu calayh wasalam iyo sunnadii rasuulka sal alla alay slam iyo culumteeda iyo labadaasi fiqigii culimmadu ay ka istimbaadeen marka waa maxay waa alqur'aanu watafsiiru waalxadiisu wa sharxu iyo fiqigoodii labadaa fiqigii culimmadu ay ka soo saareen saddexdaa fan xadiiska iyo qur-aanka oo tafsiirkiisii wata iyo fiqiga ayaa culuumta maqsad maqaasidoodu waa intaas culuum culuumta lagu gaadhaa ka ayaa jirta oo waa maxay diinteena maxay ku soo degtay af carabi soo ma waana luuqada ugu fadli badan ee adduunka maanta taalla ilaahay qur-aanka ilaahay bal wuxuu isugu kan daray eeg ilaahay wuxuu ina siiyey diintii ugu fadliga badnayd markaasaa ilahay wuxuu inoo soo diray nebigii ugu fadliga badnaa markaasaa ilaahay wuxuu diinteenii ku soo dejiyey luuqadii ugu fadliga badnayd oo luqat lqur'aan oo luqa lcarabiya waxaa wax laga murugooda ah in maanta in badanoo muslimiinta ka mid ahay ay aal ay jabeen oo intaanba laysla soo laysa soo gaarinba ay jabeen oo xaalkoodu iyo iga col horti jabay cigaale col horti jabay oo maanta in badanoo muslimiinta ka mid a waxaa ka dhaadhacday adduunka luuqadda ugu sharafta badani inay luuqadaha farhungurigaa tahay ay gaaladu ku hadlaan laakiin luqa alcarabiya ka fadli badan iyadaana ka qanisan waa luuqada adduunka ugu qanisan luqa ka hodansani ma jirto xataa gaalada kuwoodii wax bartay luuqadii carabigaa bartay ama mustashriqiin ha noqdaan ama kuwa uun dana kale u bartay ha noqdaan waxay qireen inay luuqada adduunka ugu qanisan tahay ayay kuwoodii munsifiintaha qireen maadaama qur-aankii luuqada carabiga kusoo degay sida imaam shaaficiiyo keyrkiiba sheegeen waxay culimmadu idhaheen waa in luuqadii carabiga aad ka barato waxaad waa inaad luuqadii carabiga barato oo akhrinteedii iyo qoraalkeedii iyo macnaheedii iyo naxwaheedii iyo balaaqadeedii waa inaad barato si aad u fahanto diintaadii ku soo degtay si aad u fahanto macnaheedu waa maxay haddii aanaad luuqadii waxba ka aqoonin dee inaad diintii diintiiale luuqadaasay ku qorantay inaad fahantaa suurtagal maaha haddaad markaa adigu aad faham aanad fahmaynin oo aqoon aanad u lahayn dee waa inaad cid intaa aqoonule aad u daba fariisto marka cilmigii carabiyada in carabigii laga barto wax diintii lagu fahmo waxay noqonaysaa dee cilmigaa wasaaisha ah ee inuu qofku barta ay tahay cilmiga waxaa ka mid ah culumta wasaaisha naxwaha iyo balaaqada iyo usuulu fiqiga culumtaasi waxay u adeegaan saddexdaa cilmiya aynu sheegnay iyo fahamkooday u adeegaan waxaa ka mid a cilmiga caanka ku noqday cilmu lxadiis loo yaqaano ama musطalaxu lxadiis loo yaqaano ama cilmu riwaaya loo yaqaano culimadu waxay dhahen marka markaad cilmigii baranayso culumta wasaaisha ah wax ka qaado heer ka gaadh aad ku fahanto culumtii maqaasida ahayd laakiin ha isku iloobin iyada oo cumrigaaga dhan naxwaha ku bixinin farducayn ma aha oo qof walba ma saarna inuu daqaa'iqu cilmi naxw uu ku takhasuso laakiin waxaa looga baahan yahay inuu wax uu wax ku fahmo oo dee haddaad kala garan weydo ficilkii iyo faacilkii oo aad kala garan weydo ficilkii maadiya kii mudaarica oo aad kala garan weydo isamkii iyo iyo ficilkii dee waa mushkilad cilmigu wuu kaa gedmaya waa inaad barato cilmiga usuulu fiqiga la idhaha waa cilmi ka warrama awjuh listidlaal qaabka qaabka nusuusta loo deliishado istidlaalkaagu ma saxbaa mise sax maaha istimbaadkaagu ma saxbaa mise sax maaha waa inaad in waa inaad ka barato in kugu filan haba ku takhasusaan culimo isaga laakiin qof walba ma laga rabo qof walba daqaa'iqdiisa iyo tafaasiishiisa lagama rabo marka cilmiga wasaaisha ah waa inaad sida wasaaisha ula dhaqanto ee aanad ula dhaqmin inuu yahay fara yacni waxa weeyaan sidii usuusha aanad ula dhaqmin la dhaqanka aad haddaad taa kala garan weyda waxay keenaysaa inaad isku dulilowdo ya inaad isku dulilowdo oo cumrigaagii o dhami uu ku baxo wasiilo uu ku baxo soomaalidu yaanay af carabi ku hadlin laakiin luuqada carabiga waa ku fiican yihiin naxwa intooda barata aad bay ugu fiican tahay dalabatulcilmigooda ya waata culimada qaarkood laga sheegay majlis isagoo muxaadaro ku jira ayuu aayad qur-aan a daliishaday sheekh ibn cuthaymiin raximah ullah markaasaa aayaddii buu wuxuu ardaydii ku yidhi waa jaamica alislaamiya anuu ma joogin laakiin waa oo ma gaadhin sheekh oo hortay buu dhintay allah yarxamu qaacadii muxaadarada ka jeedinaya ardaydii fadhiday oo waddamo kala duduwan ka tirsanayd ayuu wuxuu ku yihi war yaa ii icraabaya aayaddaas wuxuu igu yidhi ardayga ii sheegay sheekhu waxa uu akhriyay aayadda qur-aanka ilah u yihi qaalat ilacraabu aamana qul lam qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamna dabeedna waa la aamusay buuhi sheekhu hadalkii ku celiyey buuhi aad bay u buuxdaa buuhi qaacada ama dee meesha la fadhiyo hoolka la fadhiyo muxaadarada sheekh ka jeedin markaasuu shekh ibnu cuthaymin wuxuu yidhi bu yihi alaysa fiikum soomaaliya aw shangiiti waar miyaanu ardayda ku jirin arday soomaaliya maanu ardayda ku jirin ama muritaaniya oo shinqiid waddanka la idhaha u dhashay ama shinqiid iyo muritaaniya u dhashay iyaanu ku jirin ardaygaasi igu yidhi waxaa kacay arday ii magacaabay iina sheegay inuu hadda maraykan joogo ayaa kacay markaasuu sheekhu wuxuu yidhi oo soomaaliya markaasuu sheekhu uhi min ayi beledin anta cafwan aayaddii buu icraabay ardaygaas markuu aayaddii icraabteeda dhameeyey bu ihi anta soomaali markaasuu ku yidhi ah sulmaanaan idinku odhan shekh ibnu cuthaymiin waxyaabaha ilaahay uu ina siiyey waxaa ka mid a ummadda aynu ka dhalannay waa ummad luuqada carbeed xaraf ka midii aanu ku adkayn oo sideeda ugu dhawaaqaaya baynamaa umam inala jaara aada xuruufta qaarkood aanu karaynin taasina waxay tilmaamaysaa hadday wax tilmaanto inay ummadda soomaaliyeed isra carab ku leedahay ayay tilmaamaysaa walaalayaal culumta wasaaisha iyo iyo iyo culumta maqaasida qofku aynu kala garto waxay ku caawinaysaa inaanu isku iloobin wasaaisha waxa aan ku khatimayaa kelmaddan daalibulcilmiga cilmigaa fadligaa le baranaya wuxuu u baahan yahay si uu cilmigaasi u xasiliyo cilmi naafica uu helo wuxuu u baahan yahay inuu niyadiisa niyadiisa inuu hagaajiyo niyadiisa inuu hagaajiyo oo muxuu ka hagaajinaya niyadiisa wuxuu ka ilaalinayaa cudurrada qalbiga gala ee qofka dila ee ay ka mid tahay xiqdiga ay ka mid tahay xasadka ay ka mid tahay khilliga ay ka mid tahay kibirka cilmiga qof mutakabira iyo qof mustaxiya midna ma barto cilmigu wuxuu u baahan yahay tawaaduc walihaada haddaad aragto bay culimadu idhahaan waxay culimadu idhahaan waxyaabaha ku tusinaya qof hadduu ilaahay cilmi siiyo inuu cilmigiisu naaficiya waxaa ka mid a inaanad wax kibiro ku arkin oo aad aragto qofkaasi qof mutawaadica oo aada isu dhuldhiga oo aan dadka iska kibrin oo aan kibir ka muuqan oo aan dadka umano sheeganin oo aan dadka iska bidin inuu yahay culimaduna waxay idhahdeen cilmigu cidduu jabsaday waxa ay ka siman yihiin tawaaduc waa dad mutawaadiciina waa dad iyagoo alla sharfay isu arkay inay muqasirin yihiin iska daa inay dad u faanaan marka taa daalibulcilmigu iska ilaalinaya wuxaa kaluu iska ilaalinayaa inuu cilmigii u dalbo maqaasid adduunyo madaxtinimo aad ku gaadhid mashhuur aad noqotid nin laga daba dhaco oo balaaya ka dhacday aad noqotid oo faraa lagu fiiqo magaalada qaaq kaga wada siiyo maantaba adiga ha lagu hadal hayo ya adiga iyo mid kale magaaladu ha noqoto haddama garata inuu u dalbo cilmigii waxaan ilaahay ilaahay wejigiisa ahayn hebel ka sarre dadka kaga mudnow majaalista marka la yimaado adiga ha lagu hormariyo qasadkaasi hadduu ku galo nafci nafcigii cilmiga waad seegaysa cilmigaaguna wabaalun calayku noqonaya si awgeed baa ilahay wuxuu uhi inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilahi wuxu uhi alla waxaa ka baqa uun xalay addoommadiisa ka mid yihiin kuwa alla u cilmiga leh ee diintiisa u cilmiga leh ee ilaahay cilmiga ku sharfay ee cilmigii naafica intuu ilaahay siiyey ku camal falay kuwaasunbaa alla cabsi alla ka cabsigii dhabtaha ilahay ka baqa buuri inamaa yaksha allaha min cibaadi alculamaa salafka qaar ba waxaa laga soo naqliyay in idhaahdeen kullu cilmin isdadtahu walam yuqaribka ila alaakhira wa fii riwaayati walam yuqaribka ila allaahi cilmi kasta oo aa markaad siyaadsato aan aakhiradaada wax ku kordhin alla ka cabsigaaga aan wax ku kordhin fa cilmun makshuush waa cilmi gadolool ku jira bay idhahay ee meesha uu uu meesha gadoloolku ka galay u fiirso ma niyadaada ma ciddaad wax ka baranaysaa ma kitaabkaad baranaysaa iska ilaali waayo haddaad tiraa cilmi baan dalbaya oo cilmiga anaa isbaraya oo culimo u yeelan maayo oo taladooda qaadan maayo dee kutub kutub qaldan ayaad cilmigii ka bilaabi doontaa ile kitaabku kuu sheegi maayo ku odhan maayo anugan qaldanaya iskaga tago kitaab hebel baa saxana soco u ka odhanaya saas maya kitaab kasta oo cilmi loo nisbeeyena ma saxsana walihaadaa culimmadu kutubtii way kala gureen bal kutubta qaarkood culimmadu way ka digeen culuumta qaarkood culimmadu way ka digeen dadka qaarkood oo cilmigii la siiyey laakiin bidco cilmigoodii wuu ku dheehmay waa ka digeen maxay culimmadu uga digeen dadka bidaca ku iltibaasay walow yaanba acyaantooda la tabdiicinayni dadka aladiina iltabasuu bilbidca maxay culimmadu u diideen in wax laga dhigto dee bidcadu in yar in yar kuugu shaandhaynaya ya marba in yar buu kuu hoosgelinayaayo magaras malabuu sun sunbuu in yar in yar kuugu qaybinaya ilaa marka dambe ay kaa ay ku hantido marka walaalayaal culimadu waxay idhaahdeen albarakatu maca alakaabir barakadu waxay la jirtaa culimada waaweyn akaabirtaasina waa laba nooc waa akaabirun fi اlcumri waالsini wa akaabirun fi اlqadri wاlcilmi culimadu waxay idhahdeen dadka salafka qaarkood waxay idhaahdeen calaykum biاlakaabir waar culimada waaweyn akaabirta a ogaada akaabirtaasi waa nin cilmi ilaahay uu siiyo ilaahay uu isugu daray cilmigii iyo da'di waa kabiirun fi lcilmi kabiirun fi sini marka waa kabiirun fi sini wa kabiirun fi lqadri culimmadaa waaweyn ee cilmiga ku gaamuray loogama baqayo waxa qofka dhalinyartaa looga baqayo loogama baqayo daysh iyo fududaan loogama baqayo damc addunyo loogama baqayo khawaa'ilta dhalinyarta ku dhacda macnaheedu maa waa macsuumiin oo waxaad arki kartaa taariikhdana ku arkaysaa caalim isagoo kabiirah hafawaadka qaarkood ka dhaceen laakiin sida badan ee khaalibkaa laga hadlaya waxay culimadu dhaheen waxaa akaabirta ka mid a dad da'doodu yar tahay laakiin cilmi iyo qadarkoodu weyn yahay cilmiga alla uu siiyey dartii walow da'diisuba haba yaraato marka qofka daalibulcilmiga ahi khaasatan markay fitanku yimaadaan adunya adduunyadaynu maanta joognaana waa adduunyo fitankii ka tiro bateen caawaad seexanaysaa fitno cusub aa aroorta lala soo toosaya soo ma tii hore lahayaa la iloobayaa tanaa taa jadiidkaa ayaama labadwadaya iyadoo tii lala yaaban yahay bay tu kala imanaysa rasuulkaa sii sheegay sal alla alay slam nebigu wuxuu yihi waxaa iman doona fitanun yuraqiqu bacduha bacdan fitan baa iman doona nebigu sal alla alay slam barhkoodba barhka badh barhkoodba markaad barhka kala ag dhigto barhkoodba barh dadka ku ilowsiinayaano midiba mid kicinayso haadba haad kiciso maad maqan fitan midiba mid kicinayso ayaa imanaya bu nab alayh isalaatu wasalam ilaa qofku uu is yidhaahdo muslimkaa ee soo gaadhay wartadoo tani mataad ku halaagsami lahaydba dabadeedna markay tugtii ka darani timaado isra wallahi tiibaa la qaati tii hore ayaa la qaati miyaanay fitanka ka mid ahayn in maanta dad laba waalidoo muslimiini dhaleen oo beled muslima ku koray oo ummadda ka mid ahaa oo meeshay haybtood iyo meeshay ka soo jeeda aan la garanayo oo maanta ilxaad ku baaqaya ilxaad diin la-aan ku baaqaya ilaahay jiridiisii diidan inay inay qiraan dafiraya magacaan qurqurux badan sita ya aqoon-yahan mufakir ma garata ya ba bahala magacaanahoo la xulay ayuu sitaa waa khabiir istraatiijiya lagu leeyahy below khabiir ku yahay laakiin ya ma garata dadka qaarkood been bay culimo been bay khubaro ku noqdeen sheekh markaasaa lagu ammaanaya maanta waxaynu ognahay wasaa'il liclaam wasaa'il liclaam in badanoo ka midii been beentaa asal u ah akhbaarta ay sheegayaan waxaa laga yaabaa warka maantaba dadka la dhex wado in boqol kiiba labaatan sax yihiin siddeetanka kalena been yahay nin beentaa run ka dhigaya ayaa intuu soo fadhiisto ayaa waxaa la leeyahay waa khabiirun bishu'uuni maaragtay bishu'uuni kada wa kada wa kada marka waxaan filayaa wax badanoo ummaddani aanay filanaynin inay maanta arki doonto in badanoo maanta yurub gashay oo dalka ku soo noqotay ayaa waxay la soo noqotay caqiide xumo waa fitankan sheegayo bay ka mid tahay walaalayaal qofku markaa cilmigii waa inuu qasadkiisu allah dartii u noqdo waxaa runtii aan aad iyo aad u hambalyaynaya aan ilaahay uga barayaa inuu garab galo walaalaha raba inay walaalahood u faa'iideeyaan oo masaajidkan habeennada soo socda sida la sheegi doono la sharixi doono ka furi doona duruusta bilowga ah ee ay ku soo kobcinayaan ama ku gacan qabanayaan ama ay rabaan inay ku soo saaraan arday dalabatulcilmiya oo waxa weeyaan cilmigii sidii saxda ahayd u dhigaya ilaahayha garab galo ilaahayna innaga hayna waafajiyo khayr adduunya mid aakhira wuxuu ku jiro ilaahay diinteenna haynagu dilo islaamnimadaa ilaahay haynagu nooleeyo waa inaynu walaalayaal isilaalinno diintaada timir xabaalta allaha ka dhigin cid walbana ha ka qaadanin cid walba dhegahaaga ha siinin ciddii cilmi iyo dhowrsani lagu yaqaano diintaada waa inaad marti uga noqoto diinteenna waa inaynu baranno ceeb waxaa maanta inoogu filan in badan oo muslima ceeb ugu filan in dhallinyarteenniiyo maanta faca soo kacaye la rabo dadkan iyo dadkan inay hoggaan u noqdaan in badanoo kamidii inay habeenadii sakbadhada u soo jeedaan inay daawadaan inama gaala ah oo harag la buufiye eryanaya kubaddaanu harag la buufiyaan aqaana ficlan waa harag la buufiye inay u soo jeedaan oo habeenkii haddii la dhaa labada habeennimo ayay baxaysaa u soo jeedo oo laga yaabo in hadday maalin ku hagaagto wakhtigu shaqada la'a uu shaqada u jaro ama uu khiyaamo ku daawado intuu mobilka wax ku shubto uu hoosta kolba ka eego isagoo shaqada ku jira maxay ku tusinaysaa taasi waxay ku tusinaysaa qofku wuxuu jeclaaday inuu wakhtigiisa o dhan ku bixinayo awlaaddeenna ama dhallinyarteenna qaarkood ama inta xataa dad waayeela maanta waxaa waxaa waxaa jahligeenna uu gaadho inaynu garan weyno ama aanaynu garanayn nebigeenna abtirsiintiisa calayh isalaatu wasalaam nebigeenna awlaaddiisii iyo adeeradii iyo tolkiis iyo rasuulka sal alla alay slam hablihiisii zawjaadkiisii inaanay awlaadeen maanta garanayn hadda haddii halka haddii mid iyaga ka midoo suuqa jooga inta lasoo qabto ladhaa rolando mataqaana laga yaabo inuu ilaa awgiisa shanaad sheego inta gool uu dhaliyey sheego inta waxa weeyaan tiimaa uu ciyaaray uu sheego inta biladoodee uu qaatay uu sheego halkaynu joognaa markaas nin gaalaa wuxuu yidhi muslim inuu jabay maantun baan hubsaday buuri caad ku hubsatay baa laidhi waxaan ku hubsaday buuri inamadayadii aanu aanu ka dhignay xidigaha waxaanu ka dhignay xidigyo lagu daydo ayay taariikhdoodii oo dhan xifdiyeen heer bay gaadheen qaarkood ay garan waayaan ama aanay garanayn in badanoo iyaga ka midii nebigooda aabbihii iyo awowgii iyo abtirsiintu ka soo jeediya haybtiisa aanay garanayn soo run jirto maa marka kol haddii ay halkaa gaadheen ya siidaanana ay u abtirinayaan ya waan la helay halkii aan doonayey buuri meeshii aan ku rabay meeshaan la rabay waan geeyey buuri waan dib isugu noqona waalidkuana dib isugu noqdo carruurteenna abtirsiinteenna waynu barnaa laakiin nebigeenna ma barnaa nin weynoo waayeelo samad aragoo burco lagu weydiiyey nebi aadam ayaa dhalay markaasuu wuxuu yidhi dee labadiisii aabba buuri ya aadam baa la weydiiyey soo ma dee hooyo aabba dhali buuri ya markaasaa la hooyo mu lahayn aabba ma lahayn waaro isagaaba fiicnaa ku teenno ya maxay ku tusinaysaa halkaynu joognay ku tusinaysa halkaynu joognay ku tusinaysa waa kee waalidka awlaaddiisa intuu la fadhiistay nebigoodii baray calayhi salaatu wasalaam halkaaynu abtirsiintoodii iyo haybtoodii iyo meeshii ka soo jeedda aynu xifdisiinay waa sax laakiin wax ka badan oo kaleo ka ka awlaysan baynu ilowna waa inaynu dib isugu noqonno jazakum allahu khayran baaraka allahu fiikum jazakum allahu khayra أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته